intaanaan la gaarinba ciiddaa laga batay kolka markii ciidda laga bato arrintan hadda halaagii way soo noqon doontaa oo gaale iyo muslim baad noqon doontaan kolkii gaalnimiya kufri yimaad halaagii waa imanaya waa umamun umadyaal sanumaticuhum waa u raaxayn doonaa uma haddaan u raaxayno oy adduunyada qadar ku noolaadaan yamasuhum waxaa daari doonaa minaa inaga eebaa xagganaga waxaa ka daari doonaa cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun laxabiya caasiyaalka ayaa imanaya oo cadaabka aliimka caasiyaal joogto uu yahay waxalla wixii rabbi diida rususha khilaafa xaqa ku gacan sayra cadaabkaasaa imanayo laakiin bal haddeer marxalada la joogaa waxa weeye intaad degtaan laydin badbaadiyo laydin barakeeyo mar labaad dunida inaad camirtaan qisatu nuux markaynu gabagabaynaynay aayaddanaa u dambaysa siddeed iyo afartanaad bal aayaddaa qiimigeeda dhegaysta waxaad ogaan doontaa subanaha calayhi salaatu wasalaam kolkii qisatu nuux dushiisa lagu akriyey oo loo qaadaa dhigay oo nalaga dhigay sidii inagoo nebi nuux na nool arrintii naloogu sheegay ayaa laynu abaal sheegto oo la yidhi arrintaa nuux iyo qoomkiisa iyo wixii dhex maray iyo meeshay ku dhammaatay arrintaa markii laydiin sheegay nabigeennii baa lagu yidhi ma aadan ogey mana aadan aqoonin wakhtigaana ma aadan jirin mana aadan abuurnayn ee arrintii waxaynu adiga iyo ummadaada midna maydaan aqoonin ee rabbi baa ku baray wuxuuna kugu baray waxyi haddaba haddaad nebi moxamed tahay daalim waddadaasaa u taalla qawmu nuux la mariyey qofka baarigaa ee rabbi rumeeyee raacana sidii nebi nuux loo badbaadiyey ayaa loo badbaadinayaa dhibaatada kugu dhacaysa ilaan suuraddu waa maki weli madiina lama tegin ciidama lama abaaburin gaaladii baa gacan sarraysa muslimkii baa la baquujinayaa faasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin intaad dul qaadato kuna talagal cirib dambeed adigaa leh sidii qawmu nuux oo kale ayaa caasiyaalka la baabi'in doonaa adiga intii ku rumaysan la badbaadinaya kolka waxaad ogaatay hayb allaa leh qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi tilka warkaa lagu siiyaa qiimiga badan ee nuux iyo qoomkiisii lagaaga warramay ishaaradu tilka qisadii bay ku dhacaysa walaqad arsalnaa nuuxa ilaa qawmihi kasoo bilow ilaa halkan laga yimaad tilka arrintaasi min ambaa'i alghayb qarsoonaanta wararyaalkeedii bay ka mid tahay waxyaalihii kaa qarsoonaa eedan mucaasir u ahayn eedan wakhtigeedii joogin ayay ka mid tahay nuuxiihaa qisadii waxyoonnay ilayka adiga rasuulkee muxameda ayaan ku waxyoonnay maa kunta suubane ma aadan ahayn taclamuhaa qisadaa nin yaqaana anta adiga rasuulkaan aqoonin walaa qawmuka ummaddaadaanan aqoonin min qabli haada waxyigaan ka hor adiga iyo ummaddaada midkiinna ma aydaan aqoon ee fasbir dulqaado ina alcaaqiba cirib suuban lilmuttaqiin dadka kufri iyo macsiya dulmi iska ilaaliya ayaa cirib suuban adduun kule aakhirana kulow aayaddan markay ina hortaal warkeedana saa u qeexan yahay ummaddeenna nin ka mida ummatu maxamed ama ha horreeya ama ha dambeeya ama maantaa joogo hadduu yidhaha nuux baan la jiray muusaan la jiray aadan baan la jiray maxaynu leenahay oo wax ka ogaa arrimahooda ana mac muusa ana mac nuuxin ana mac ayuub sow been cad ma ah ma inuu nebi moxamed ka daawan yahayba oo ka qiimi badan yahayba waa ka nebi moxamed lagu yidhi tilka min ambaa'i alghaybi nuuxihaa ilayka maa kunta taclamuhaa anta walaa qawm adiga ummadaada ma oga waxaa kaloon soo marnay amaynu mari doonaa wamaa kunta bijaanibi algharbiyi id qadaynaa ilaa muusa lamar wamaa kunta taawiyan fii ahli madyan wawajadaka daalan fahadaa maa kunta tadri ma alkitaab wala aliimaan yaa sidaan lagu yidhi nebi moxamed baa lagu yidhi ilaa waxyiga ka yimid ka hor waxma ogeyn kolkaa ninka ummadaana ka mida odhanaya ummadahaasaan wax la qabtay ama anaa wax u qabtay soo beenaala cad ma aha tilka taas qisadaa nebi nuux wey min ambaa'i alghayb qarsoonida wararyaalkoodii bay ka mid tahay nuuxihaa qisadii sheegnay ilayka adiga rasuulka moxameda ayaan waxyi kuugu sheegnay maa kunta ma aadan ahayn taclamu mid og haa qisada anta adiga walaa qawmuka qoladaad ka dhalatee quraysh iyo ummadaada midna qisadan ma ayan ogeyn tan iyo goorma min qabli haadaa waxyigaan lagugu soo dejiyey ka hor cid ogayd male fasbir dulqaado dhibkay gaalada kugu hayaan allaa la aflagaadaynaya adigii rasuulka iyo diintii iyo wixii baa la derderaya iska dulqaado kuna talagal ina alcaaqibata ciribsan oo la mahdiyo lilmuttaqiin dadka isilaaliyay u sugnaatay wailaa cadna khaamuud cadfu qisatin calaa qisa walaqad arsalnaadii bay ku cadfan tahay qisatu nabiyillaahi nuux baynu ka faraxalanay kolka cashirka inta ka dhiman qisatu nabiyillaahi huud iyo reer cad ayay ku saabsan tahay qaala tacaala wa ilaa caadin walaqad arsalnaa waxa aanu u dirnay ilaa caadin qabiilada reer caad la yidhaa akhaahum walaalkood fi nasabi ugu walaala oo isna reerkuu ka dhashay waa nin reer caada laa fi diini ugu walaal ma aha oo isna waaba nebi rasuul oo mu'mina iyaguna gaalow idan diin lagu walaal ma aha dhalashiyo abtir baa lagu walaal yahay walaalkood baanu u dirnay huudan ah dacwatulambiyaai waaxida meeshii nuux ka bilaabay ayuu nebi huudna ka bilaabay warka waa isla warkii qaala wuxuu nebi huud yidhi yaa qawmi qaraabo ucbudullah ilaahay idin abuurtay caabuda maa lakum idinma sugnaan min ilaahin wax macbuud la yidhaa idinma sugnaanin oo hayruhu aanan eebba ahayn amaa waxaad samaysateen idinkiiyo alaabta iyo waxaan ma- aad samayseen makhluuqaadkaa in antum maa antum qaraaba ma hidin ilaa muftarun kuwa been umanaya ma ahaane wax kale ma hidin ee waxaad caabudaysaan ee makhluuqa ah wax cibaado mudan ma aha wax wax ka jiraana ma aha kolkaa beenta ka baxa run imaada oo rabbi keligii caabuda inuu hufanyuhu u sheegay oosan dan iyo iraadiya wax kala ahayn yaa qawmi qaraabo laa as'alukum idin warsan maayo calayhi tabliiqa aan xaqa idin gaarsiiyey ajaran xoolo idin warsan maayo in ajriya abaalgudkaygu ma aha ilaa cala aladii eebba korkii ma ahaane axad kale abaalgud kama rabo fataranii anigaba i uumay anigoo dhan allihii i uumay ee nabi iga dhigay rasuul iga dhigay waxyi igu dejiyey ee uunka ii diray ayaan abaalgud adduun iyo aakhiraba ka rabaa waxaan idinka doonayaa lama arko kolkaan diintan majaanka ah qaata diintan majaanka ah een wax laydinku weydiinayn afalaa tacqiluun ma waydaan wax garanayn oo aniga nubuwada iyo risaalada iyo waxaan idin sheegayo xaqnimadiisa waxaan idinka digayo baatilnimadiisa sow garan maysaano caqli bartii laydinkuma oga weli waanadiisii qiimiga badnayd baa socota wayaa qawmi qaraabo istakfiruu dembi dhaaf barya rabbakum rabbigiin dembi dhaaf ka barya suma markaad ka baridaan ka gadaal tuubuu noqda ilayhi ilallah eebba weyne u noqda alistikfaaru wa tawba istikfaartaa daa'iman horraysa sababtu waxaa waye istikfaarta waa alictiraafu bidembi gafkaagii baad qiratay amaa tawbadana ku xirnaan eebba dib loogu xirnaado kol haddaad dembigii hore ka soo hoyatay ilaahna dhaafid ka bariday inta ka dambaysa rabbi inaad ku xirnaato wey fii jamiici umuuri arrimahaaga idaylkood ilaaha ku abuurtay inaad ku xirnaato oon cidi idiin dhaxaynin wey kolka haddii intaa laysku daro oo istikfaar ilaah dembi dhaafid laga baryo wixii gafeel la galayna alla looga noqdo guusha la gaarayo arag awalan yursili samaa ilaah cirkii buu diraya calaykum korkiinna midraaran darar dadku waa reer baadiye xoololey baa la yahay kolka cirka roobbaa ka imaanaya xoolaha cayilaya beeraha baxaya kolkay taa dhacdana kolkaa guurka iyo owlaad dhaliddaa badanaysa wayazidkum alla wuxuu idin kordhinayaa ba idin kordhinayaa quwatan xoog oo kaad leedihiina ilaa quwatikum quwo ilaah roobka iyo barwaaqada ka dhalata ilaa quwatikum tiinnii hore lagu daray walaa tatawallow ha jeedsanina mujrimiin idinkoo dembiya waaweyn jawaabta loo celiyey arag ka garan maysid tii nabiyullaahi nuux qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltanaa fa agtarta jidaalanaa sidii oo kalea loo hadlay kolkaa saalixiintu min qadiimi zamaani wa xadiidihi warkoodu waa mid keliya yaa qawmi icbudullah maa lakum min ilaahin hayruhu ardaasha hadalkoodana waa isku mid waxyaala maanta jooga ayaad caawa maqli doontaan oo nebi huud lagu yidhi sidii loogu jawaabay arag qaaluu waxay yidhahdeen yahuud tani waa edeb la-aantaynu hadda ka hor ku sheegi jirnay nebinimo kuma ayan sheegin rasuulna kuma ayan sheegin qaraabanimona kuma ayan xusin magiciisi oo caddaysimaa ixtiraam bartii aan la ogeyn ahalnimo ayan ka muuqan ayay bannaanka ku dhawaaqeen wasadaqa shaacir wa kullu inaa'in biladii fiihi yandax weel waxa gudihiisa ku jira yaa dusha laga uriyaa si kasta haddii loo adkeeyo oo u qar adag yahay gaas hadduu ku jira gaas baa ka uraya ciir hadday ku jirtana ciir baa ka uraysa wa kullu inaa'in biladii fiihi yadlax warxumada edeb darrada taqdiir la'aanta arag qaluu waxay yidhaahdeen yahuud maa ji'tana beentooda maqal maa ji'tana noolama aadan iman bibayinatin war cad hadalkaaga oo dhanba wax la fahmi kara ma aha wa isku khaldan yahay kolka warkaagu ma cadda wamaa naxnu manayhin haddaan reer caadnahay bitaariki aalihatina alaabtaanu caabudaynay kuwa ka tegaya can qawlika can ajli qawlika hadalkaaga adna leedahay ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayruhu hadalkaaga dartii uga tegi mayna waxaanu caabudaynay wamaa naxnu mana ihin haddaan reer caadnahay laka adiga huuda bimu'mini waxaan aad noola timid nabi baan ahay rasuul baan ahay waxyi baa laygu dejiyey allah i soo diray keligii caabuda waxaad la timid idaylkii jumlatan wa tafsiilan waxaan kuu rumaynaynaa male intaa waa kufri nabigii iyo risaaladii iyo diintii iyo cibaado la diiday nabigii dhaawacay ku dhufteen arag in naquulu maa naquulu dhihi mayno ilaa ctaraaka waxaa ku derderay bacdu aalihatina ilaahyaalkanaga qaarkoodba bisuu'in xumo kugu derderay oo warkaan ad sugayseedan joojinayn iyo waxaad ku hadlaysay khayru macquulka iyo qabiilkaad gaar uga baxday iyo waxaad iyo isir laga soo gaaray ood ka hortegayso caafimaad ma qabtid owliyadaa ku wajaaftay wey. waa kelimadii way nafteeda tii aynu isdhihi jirnay wey in naquulu maa naquulu oran mayno isagii baa in shaksiyadiisii laawaca la doonayo kolka warkaan badan iyo ijmaacaad qararinayso qabiilkaad ka hor imanayso cadaadka aad jejabinayso caafimaad ma qabtid waa derderan tahay wey in naquulu maa naquulu ma dhahayno ilaa ctaraaka waxaa ku derderay bacdu aalihatina waxay sheegayiin alaab la caabudo ma alaab meesha la dhiga aan ka dhaqaaqay baa wax derderaysa ilaa ctaraaka waxaa ku derderay bacdu aalihatina ilaahyaalkanaga qaarkoodba bisuu'in xumo kugu derderay fa anta tahdi waxaad warka la shubayso ood la qubmayso caafimaad ma qabtid maskaxda iyo wadnaha yaa lagaala baxay kolkaas siduu u hadlay quruxdeeda arag qaala nebigood wuxuu yidhi innii aniga ushhidu llaha ilaah weyne waaxidkaa yaan markhaati geliyey marka hore washhadu idina marka labaad markhaati noqda reer caad saad u dhantihiin waxaad idinkiiyo allaba ka markhaati noqotaan annii aniga huuda barii'un inaan bannaankaa ka joogo mimaa waxa aad tushrikuuna ee bal la wadaajinaysaan asnaamta iyo awsaanka iyo aad khayrallaahi caabudaysaan idinkula ma jiro idinkiyo allaba ogaada min duunihi eebba weyne ka soke aad la wadaajinaysaan mar haddaan bannaanka iska istaagay holaad baa bilowday isagii baaba u fasaxay wuxuu yidhi fakii duunii i hagarsada idinka iyo ilaahyaalkiinna saad u dhantihiin waxaad awood iyo itaan leedihiin oo hagara ururiya soo warkii nabiyullaahi nuux maaha naftiisa kii nuux wey idan sulaaxada waa isku kelimad ardaashuna waa isku kelimad fakii duuni iyo hagarsada jamiican saad u dhan tihiin suma markaad hagartiinna ururisiin laa tundiruun daqiiqad ha ii kaadinina waxaad hagar iyo dhibaato leedihiin hadday dil tahay amay xarig tahay amay tumi tahay noocay noqotaba igu fuliya kolka awoodda ka dambaysa ee isku halaynaya ummad dhan buu isku soo jeediyey awoodduu cuskan yahay waa maxay waa tana innii aniga tawakkaltu waxaan cuskaday calallaahi eebbaweyne korkii laa calaa hayrihi axad kale waxaan ku falayaa male ilaah weyne waacidkaa ayaan cuskaday oon tala saartay allaha rabbi aniga huuday abuuray wa rabbikum idinka reer caada idin abuuray kolkaa waydaan rabbi aqoonin suu rabbi u yaqaan arag wuxuu yidhi ma min daabatin naf socotaa ma jirto oo dhul korkii ku socoto ma jirto ilaa hadday jirto huwa eebbaweyne ayaa aakhidun haya binaasiyata afooddeeda oo haddaad moodaysaan inaad wax yeeli kartaan waxa nafla ah ee dhul korkii ku socda rabbi baa gacanta ku haya oo xukuma maa min daabatin nafla socotaa ma jirto dhulka korkiisa ku socota ilaa hadday jirto huwa eebbaweyne ayaa aakhidun haya binaasiyatihaa fooddeeda haddana ina rabbi calaa siraati mustaqiim ilaah weyne waaxidkaa waxun kama suuragalaan qallucna kama suuragalo kolkaa qof quman sidee buu ilaah wax u yeelayaa ama uu wax ula qaban waayey kolkaa ilaah wadda quman ayuunbaa gasha wey ina rabbi aniga rabbigay calaa siraatin wadda korkeed buu ku sugan yahay mustaqiimin toosan lacwijaaja fiiha uusan ku sugnayn fa in tawallow haddaad sajeedsataan oo dacwadiyo diintan idiin sheegayay diidaan aniga waajibkaygii ugu tag faqad waxaa dhaba ablaqtukum inaan reer caad idinsoo gaarsiiyey maa xaqi ursiltu layla diray bihi xaqa ilaykum adinka li'ilakiin soo diray wayastakhlifu rabbi rabbigay wuu beddelan doonaa qawman dad hayrakum aan idinka ahay waa noocii ugu dambeeyey iyasha yudhibkum wayaati bikhalqin jadiid wamaa dalika cala allahi bicasiiz idinka inta saaka laydin xaaqo ayaa galabtan ummad kale la keenanaya ilaahna taa waxba kuma aha fain tawallow haddaad jeedsateen faqad waxaa dhaba ablaqtukum inaan idin soo gaarsiiyey maa wixii xaq ah ursitu layla diray bihi maaga ilaykum idinka xaggiinna layla soo diray wayastakhlifu rabbi rabbigay waa beddelan doonaa qawman dad buu beddelanaya hayrakum aan idinka ahayn walaa taduruunahu eebba kama dhibi doontaan shay-an waxba ina rabbi aniga rabbigay calaa kulli shay waxa la arkaa kulligii dushii xafiidun alla ilaaliyo wey oo cilmigiisa iyo qudradiisa wax ka baxsan karaa ma jiran qaaluu reer caad waxay yidhahdeen jawaabtii uu nabi nuux dacwadiyo diinta u bandhigay ayaa loo jawaabayaa qaaluu waxay yidhahdeen yahuudu huudow maa ji'tanaa noolama adiman bibayinatin xujo cad iyo gar la taaban karo noolama adan imaanin waxaad noogu yeerayso iyo waxaad sheeganaysaba gar caddays ama haysid wamaa naxnu annaga reer caada miihin bitaarikii aalihatina waxaanu caabudaynay kuwa ka tegaya can qawlika can ajli qawlika adiga hadalkaaga dartii uga tegi mayno wamaa naxnu maahin laka adiga huuda bimu'minin kuwa ku rumeeyaa maahin in naquulu maa naquulu odhanna mayno ilaa waxaanu odhanaynaa ictaraaka waxaa ku asiibay oo ku derderay bacdu aalihatina ilaahyaalkanaga qaarkoodba bisuu'in xuna kugu derderay qaala wuxuu yidhi inii aniga uuda ushhidullah allaan markhaati geliyey washhadu idinna markhaati noqda annii aniga huuda inaan barii'un bannaankaa ka ahay mimaa waxa aad tushrikuuna eebba wax la wadaajisaan min duunihi eebba weyne ka soke fakiiduuni idinkiiyo shurakadiinna ihagarsada jamiican saad u dhan tihiin suma ka gadaal laa tundiruun ha ii sugina innii aniga tawakkaltu waxaan cuskaday calallaahi eebba weyne korkii rabbi aniga rabbigay ahaa wa rabbikum idinka rabbigiinaha maa min daabba dhul naf ku socotaayi ma jirto ilaa hadday jirto huwa eebba weyna aakhidun qabanaya binaasiyatiha foodeeda inna rabbi aniga rabbigay calaa siraatin jid korkiisuu ku sugan yahay mustaqiimin toosan fa in tawallow haddaad jeedsataan faqad waxaa dhaba ablaqtukum inaan idin soo gaarsiiyey maa wixii ursiltu layla diray bihi maaga ilaykum idinkaan idin soo gaarsiiyey wayastaklif wuxuu beddelan doonaa rabbi aniga rabbigay qawman dad hayrakum idinka aanan ahayn walaa taduruunahu idinna eebba kama dhibi doontaan shay-an waxba inna rabbi aniga rabbigay calaa kulli shay wax la arka kulligii korkii xafiidun alla ilaaliyow idan halkaa waxaa ku soo gabagabowday arrintii halaagii baa marka soo dhowaaday isna nebiyullaahi huud nebi nuux buu dhaamay oo ilaa afar boqol oo qof ayaa rumaysay reerkii tirada badna ee reer caadaha halkaasay arrin maraysaa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi walamaa goortii jaa'a uu yimid amruna annaga eebba amarkii aanu bixinnay ahaana in reer caad la halaago nebiyullaahi huud iyo kistii rumaysayna la badbaadiyo amarkiibaa samada ka yimid nebi huudna u yimid walamaa goortii jaa'a uu yimid amruna faridannada halaagii reer cad aanu farnay najayna waxaanu badbaadinay huudan yaanu badbaadinay waaladiina akhyaarna badbaadinay aamanuu xaqa rumeeyey macahu isaga huuda mici xaqa rumaysay biraxmatin naxariis baanu ku badbaadinay naxariistaasoo minna annaga eebbaa xagganaga ka timidu ayaanu ku badbaadinay wanajaynaahum waa badbaadinay nebiyullaahi huud iyo intii rumaysay min cadaabin cadaab baanu ka badbaadinay cadaabkaasoo khaliidin adag iyagana bil soonfura oo labiyo labaatana subax arbaco ah ayay baashu ku bilaabatay marka waxay haysatay usbuuc sideed maalmood ilaa arbacadii kale galabteedii bay ka carrawday subax arbacay ku soo bilaabatay galab arbacaad bay ka carrawday habeenadu toddoba wey maalmuhuna sideedu fii suurati alxaq aad ugu tegi doontaa sakharahaa calayhim sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuma iyadoo karara iyaguna dabayshaasaa lagu halaagay kolka cadaabaad u qallafsan beh idan wanajaynaahu min cadaabin khaliid iyadana waxaad ka fahmaysaa inayan dabayl caadi ahayn waxay ahayd dabayl naari ku dhex jirto oo cibaarada qur-aanka sarsar qabow daran iyo kulayl daran iyo dhawa qallafsan bay intaba lahayd taasaa markaa qoorta loo geliyey oo lagu salliday waxaa yeeshay kolka ay dabayshii timid oo guri iyo geed wixii jiray qaaday sida qur-aanku u tilmaamay maa tadaru min shayin atat calayhi ilaa jacalathu ka ramiim dhulka korkiisa wixii ka muuqdoo dhan mudan markay ka dhigtay daqiiq ayay halaq god halaq galeen dhulka qoteen kolka tanzicu nnaasa godka intay ugu gashoy minjaha qabato bay cirka ku shareeraysa samada markay geysana waa soo daynaysa kolkay soo daysa luqunta gaar bay ku dhacaysaa dad laf waaweyn bay ahaayeen intii kalena gaar kaannahum acjaazu naklin khaawiya geed qarqoormay oo ruqay iyagood moodo ayaa meeshana laga yaryahay madaxiina meel buu isaga dhacay intii kalena meel bay ku soo dhacday cadaab khaliidu ahaa marka wax muuqaalkana dabaylu eg cadaabna ku dhex jirto ayaa lagu halaagay kolkaasaa rabbi u abaal sheegtay nebiyullahi huud iyo qadarkii rumeeyey oo eebba yidhi subxaana wanajaynaahum waa korinay huud iyo raggiisa min cadaabin baan ka korinay khaliidin qallafsan markaasaa rabbi yidhi watilka taa laydinka warramay haadun reer cadow jaxaduu diida biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisii hadday waxay ahaayeen mucjizo ahaayeen koon ahaayeen aayaadkii rabbi ayay idaylnimo u diideen wa casaw waxay caasiyeenay dafireen rusulahu rusushii loo diray oo haddii huud loo diray asay huud diideen qoladii hal rasuul diida jamiicu rusuli diida wa casaw rusulahu rusushii eebe ayay caasiyeen goorta rususha la caasiyey yaa la raacay ardaal baa la raacay qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wattabacuu reer cad waxay raaceen markay huud diideen amra kulli jabbaar naxariis laabe kulligii amarkii bay raaceen anidin makaroofi oo xaqdiida oo odayaal baa la samaystay xaqdiidya ah oo makaroofi ah kolkaa waa sidii nebiyullaahi nuux uu yidhi inahum casawni wattabacuu man lam yazidhu maaluhu wa waladuhu ilaa khasaara kolka markii qayaadada xaqa ah la diido oo dadka fiican ee diin wax ku hogaaminaya dadku bannaan fadhiisan maayo ardaal baa laga oda yeelanaya wasadaqa allahu fii qawlih wakadalika nuwalli bacda daalimiina bacdan bimaa kaanuu yagsibuun kolkaa daalimna daalim baa loo dhiibayaa hogaami la leeyahay saalixna saalix baa loo dhiibayaa kolka bal kuwan arag huu diiday watabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaar naxariis laabe kulligii amarkii ayay raaceen caniidin xaqdiida kolka xaggee kaa kuu geynaya cari ilaah iyo cadaab buu kuu gelinaya wasadaqa allahu fii qawlih yaqdumu yow- qawmahu yowma alqiyaama faawradahum annaar wa bi'sa alwirdu lmawruud yaqdumu qawmahu yowma alqiyaamati buu hogaaminaya xaggee ku wadaa faawradahum annaar naar buu ku arooriyey kana waa sidii oo kale kolkaa kuwaa naxariis laabooyinka ee xaqdiidyada dadkii cari iyo cadaab iyo halaag iyo ciqaab ayay u hogaamiyeen markaasaa eebba yidhi subxaana wa utbicuu reer cad waxaa la raacsiiyey fii haadihi dunyaa adduunyada tana gudaheeda lacnatan care eebe wa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedana lacnad ayay ku leeyihiin kolkaasaa rabbi baraarujin weyn alaa hooyaay innagaa laynagu leeyahay tanabahuu baraaruga waclamuu ogaada ina caadan reerkii reer caadaha kafaruu diida rabbahum rabbigood inay rumeeyaan oy raacaan bay diideen alaa hooyaay tanabahuu waclamuu bucdan dheeraan raxbadeeba laga dheeraado ayaa licaadin reer aad u sugnaatay ahaayeen qawmi huudin oo qawmi thamuud ayaa laga ixtiraazaya qisada dambaa ka bilaaban doonta kolkaa qawmi huud nebi huud qoladiisii oo reer caadaha markay rabbi diideen saasaa loo baabi'iyey walamaa goortii jaa amruna amarka naga yimid baan najaynaa badbaadinay huudan baan badbaadinay iyo waladiina akhyaarta aamanuu xaqa rumeeyey macahu nebi huud micii rumeeyey biraxmatin naxariis iyo fadli iyo deeq mina annaga eebbaan naga timid ayaanu ku badbaadinay wanajaynaahum huud iyo intii rumaysay samata bixinay min cadaabin cadaab baan ka samata bixinay khaliidin qallabsan qotilka taa laga warbixiyey ayaa caadun reer caada jaxaduu diida biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisii bay diideen wa casaw caasiya rusulahu rusushiina waa caasiyeen wattabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaar naxariis laabe kulligii amarkii ayay raaceen xaniidin madax adag oo xaqdiida makarofia wa utbicu reer aad la raacsi fii haadihi dunya adduunyadan awtana gudaheeda lacnatan care eebba dabayl aan naxariis lahayn fa arsalnaa calayhim ariixa alcaqiib dabayl aan khayr bartii la ogay ayaa la raacsiiyey cadaabna ku dhex jiro wa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedana lacnad eebbe ayaa la raacsiiyey alaa hooyaay tanabahuu waclamu ina caadan reer caad kafaruu diide rabbahum rabbigood bay diideen alaa hooyaay tanabahuu waclamu baraarugoo ogaada bucdan dheeraan min raxmatillah ilaa naxariistii adduun iyo aakhiraba laga fogaado ayaa licaadin u sugnaatay qawmi huud nebi huud kuwuu ku dhashay ahaa wallaahu aclam